Waxaan ku bilownay magaalada Kismaayo oo xarunta gobolka Jubbada Hoose iyo aagaraheeda waxaa ku nool qoysas qaxooti ku ahaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya balse si iskooda dib ugu soo noqday Soomaaliya. Qoysaskaas ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag. Wariyaha v o a aadan Kismaayo ayaa warbixinta nooga soo diray Kismaayo.
dadkani soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya ayaa muddo dheer waxay qaxooti ku ahaayeen halkaasi waxaana hadda soo food saartay markii ay dalka dib ugu soo laabteen dhibaatooyin dhinaca nolosha ahi ka gadaal markii ay la qabsan waayeen nolosha deegaanadii lagu soo celiyey oo kismaayo ay ka mid tahay dadkan oo la dejiyey duleedka magaalada kismaayo ayaa v o a u sheegay in dhibaato ay ka haysato helidda biyo nadiifa iyo dhallinyarada oo shaqo aan haysan iyo deegaan ahaan guryaha la dejiyey oo aad u yaryar khayre axmed cali waa hooyo soomaaliyeed oo ka timid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya hadda kismaayo ayay ku sugan tahay waxa ay ii sheegtay in ay haysto carruur aad u tiro badan ayna ku nooshahay hal qol oo keliya taasna ay dhibaato adag ku qabto waxaa la dhahaa khayre axmed cali dadkii oo kasoo laabtay baan ahay kenya meeshan caqabadaha ugu badan biyo la-aan shaqo la-aan ma aragtay magaaladii naga fog wixii oo wax kaa saaciideynaya uuna jirin markii hore markaan soo degnay maxaa ku dhahay waxoogaa shilimaana waa nala siiyey hal hal qolna waa nala siiyey hadda hadda qoyskayga wuxuu ka kooban yahay shan qoys hal qol baan wada degana marka laba gabdhood wiil aniga afar kuray oo kaleeto oo gaara intaasaan noqolkaa ku deganay marka haddee dhibku uu iska fara badan yahay ilahay wax kaafiya kare shaqo la-aanta dhalinyarada iyo anagaba wayna saamaysa marka dhalinyarada noogu daran hadda aniga umurusaan ahaa xaggaa markaan joogay umurusaan ahaa umurusaan ka shaqaynayay maxaan ku dhahay lacag baan qaadanayay laakiin halka marna ma ah iga saaciideeya maana arag umursan waxaa weeyaan meeshaan caqabada naga haysata waxaa ugu badan biyo la-aan iyo shaqo la-aan labadaasaa noogu daran meelaad ka shaqaysato haddaad haysanin biyana aad haysanin lacagtaadi inaad biyo ku waayayso dhibaato soomaa dhibka noogu badan in haystaa kaas waxaan codsanaynaa in maxaa ku dhahayay nala daryeelo oo guryaha naloo kordhiyo oo dadka guryo la-aanta guryo la siiyo oo dadka oo maaragtay faraha badan dhowrka qoyso iskor saaran hal guri kor saaran guryo la siiyo oo maxaa ku dhahayay biyaha nalaga saacideeyo oo shaqooyin naloo abuuro khaliil cukaash gaabow waa guddoomiyaha dadka dalka dib ugu soo laabtay ee ka yimid xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya dhankiisa waxa uu faahfaahinayaa caqabadaha ugu badan ee haysta dadka dalka dib ugu soo laabtay ee lasoo dejiya duleedka magaalada kismaayo dadkan way dejiyeen guryaay siiyeen iskuulaad baa meesha laga sameeyey isbitaal baa laga sameeyey waa horta dadka hadda waagii hore nolosha aad bay ugu adkaatay haddana caqabado badan waa la soo maray oo intaanan haddee waxbarashada iyo isbitaalka iyo aan loo dhisin hadda hadda waqtiga iyo biyola-aan biyola-aan badanna way ka jirtay dadka oo la qabsigii ku adkaatay ee qaxootiga ka yimid hadda xaaladda waa wayse soo kaba haysaa laakiin in badanba dhibaato badan iyo wax badan waa la soo maray alxamdulilah hadda laakiin iskuulaadka way fiican yihiin oo laba iskuul aad u fiican oo hayada ay ka bixiyaan baa yaalla oo isbitaal fiicanna wuu ku yaallaa xoogaa biyihii way jiraan caqabad inkastoo kismaayaba ay ka jiraan biyaha laakiin annagii magaalada sagaal kilomitr u jirnaa way noo sii dheer tahay biya biyola-aanta oo cariiriga biyaha dadka qaxootiga ka yimid si ay oola qabsadaan way ku adagtay dadkii deegaanka deganaa oo isdhexgalka bulshada aad ugu adkaatay maryam aw cali waa guddoomiyaha guddiga jubbaland u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee dalka dib ugu soo laabanaya iyo barakacayaasha waxaa dhankeeda ee walaac xooggan ka muujisay dhibaatada haysata dadka qaxootiga ahi ee ka yimid waddanka kenya kuwaasoo ay sheegtay in xilligan saameyn xooggan ay ku yeelatay khilaafaadyada siyaasadeed ee udhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland waa run dadka dadka biyo ma haystaan waxaa jira annagu waa qaylnaa hay-adaha waa la hadalnaa hadda biyo dhaaminaan wadnaa oo aan u dhaaminayno dadka barakacayaasha ah waxaa weeye maxaa lagu gaarsiin karaa biyo dhaamin three months aad dhici karta hay-adda ugu badan oo hadda oo ji ay sidoo wax dhaamisaba three months keliya ay dhaamin kartaa hay-addu wax laakiin after that maxaa dhici micnaha wax dhaxahay wax biyo ma leh biyaha waxaa loo baahan yahay investment in la geliyo laga soo jiido webiga la keeno waxaa nasiib daraa annagoo webi meeshaa noo maraaya inaana biyihii haysan sababtoo ah dowladii federaalka oo ka shaqayn lahayd iyo maamulkii ka shaqayn lahaa waxaa weeye siyaasadaas oo kala dhexgashay dhibaataa marka meesha ka taagan wiji dadkiina shicibka aana ku baaba'ayan ama ha joogeen muqdisho oo ha ahaadeen dadka barakacayaasha iyo dadka riterninka oo masaakiinta soo noqday ama gobolada ha joogeen soo caqabadahaas weeye waxay wax la qabsoomi laayihiin dadkana dhib culus baa haysta runtii aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo